magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa lagu soo gabagabeeyey kulanka wadatashiga istaraatiijiyadda hay-adda dhuurista xogta hay-adda dhuurista xogta ee shanta sane ee soo socota kulankan oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda bangiyada dalka iyo xubno ka socda bulshada rayidka ayaa diiradda lagu saaray ilaalinta xogta wacyigelinta bulshada iyo wadashaqeynta hay-adaha maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah mustaf yaasiin maareeyaha hay-adda isgaarsiinta qaranka axmed qadar axmed qadar jaamac gudoomiyaha ururka bangiyada soomaaliyeed iyo mas-uuliyiin kale ayaa ugu horeyn ka hadlay shirka iyaga oo ka sheekeeya muhiimada shirkan uu u leeyahay bulshada qofka asagaa la rabaa inuu go-aan ka gaaro waxa uu bannaanka u bixinayo oo xogtiisa ah iyo inta uu haysanayo isagu inta uu haysanayo nidaam ilaaliya oo dowladeed inuu jirana waa laga maarmaan marka waxaan rajeynaya insha allah hadii la yidhaahdo in hay-addu ay ku guulaysato oo ay u fududaato diyaarinta istaraatiijiyadan sidoo kale fulinteedana ay wakhti badan aysan ka qaadanin maadaama si degdega loogu baahan yahay annaga hay-adda isgaarsiinta qaranka waxaan nahay isku wasaarad hal wasaaradan ka tirsannahay waxaan insha allah samayn doonaa wada shaqayn dhow oo ah ka qayb qaadashada fulinta istaraatiijiyadan kaalinta nooga soo aada iyo wada shaqayn aad ku tashan kartaan insha allah haddii la yidhahdo fulinta hay-adan inta kale waa idin bogaadina waana idin mahadcelina waana idin hambaliyeyna diyaarinta istaraatiijiyadan iyo tallaabtan aa qaadeen adinka oo og annagoo og duruufaha guud ee lagu shaqeeyo iyo yaraanshaha aqoonta khibradda iyo intii loo baahnaa agaba marka tallaab iyo hay-adda waa hay-ad cusub oo dhowaan la yeglelay waxaa runtii waxaa goyseen cabir weyn iyo socdaal weyn aa goyseen sirta ee laba run ka dhexayso qofka saddexyeen uu ilaaya macnaheeda waxaa loo sheegay in wixii la sheegaa anaadaan ku heshiino inaan la sii faafinin aaladahan intuu hadda soo baxay social media markii la soo saaray waxaa loo soo saaray inay manfac ugu manaafacsada sabaxa bir mase suuratlxadiid aayadda waxaa ku jirta birta inay manaafacad leedahay dhibna ay leedahay marka birta waxaan ka cabiranaynaa teknolojiyada gumca iyo qaraxa waa bir baa laga sameeyey wax bay gumaadayaan laakiin birtiyaa laga sameeyey gaari iyo diyaarad iyo marka baa laga sameeyey waa laga manaafacsanaya ugu dambeynna maareeyaha guud ee hay-adda dhowrista xogta qaranka injineer maxamed nuur cali ayaa kulankan soo xiray isaga oo sheegay in qof kasta uu xaq u leeyahay in xogtiisa si ammaan ah loo ilaaliyo hay-adda dhowrista xogta qaranka marka waxay u taagan tahay in waxyaabahaas iyo waxyaabaha la midka ah eena lagu dhibaateynayo in la hagaajiyo sidaa ogtihiinba deetadu sanadkan iyo adduunyada hadda aan ku noolnahay waa xogta ugu muhiimsan dhalinyaradeennu waxaa aad iyo aad noogu badan inaan xogteenna aanan u haysanin wax sensitiifa oo nalagu dhibaateyn karo ama dhib noo keeni karta laakiin horta waa inaan ogaanaa xogta waa xaq aan leenahay qofka waa inuu xaq uu leeyahay uu aqoonsado hay-adduna waa mas-uuliyad saaran oo xogta inay ilaalisa ay u taaganta laakiin annagu ma ilaalin karno haddaadan adigu ilaalin horta marka hore marka waxaan rabnaa hadduu alla idmo hay-adda inaan la shaqayno inaan sharciyadda iyo kala shaqayno iyo wacyigelinta wacyigelintu inaan keligii intaan meel soo istaago aan wacyigeliyo waxaa ka wanaagsan inaan dhammaanteen wacyigelinta ka wada qayb qaadano kulankan oo socday muddo labo maalin ah ayaa diiradda lagu saaray sidii loo ilaalin lahaa xogta qaranka wacyigelinta dadweynaha iyo sidoo kale wada shaqaynta hay-adaha ka dhexaysa